iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee timoteyuska labaad maalmaha ugu dambeeya bal tan ogow maalmaha ugu dambeeya waxaa imaan doona wakhtiyo dhib badan maxaa yeelay dadku waxay ahaan doonaan kuwo naftooda jecel iyo kuwo lacag jecel iyo kuwo faan badan iyo kuwo kibir badan iyo kuwo caytan badan iyo kuwo waalidkood caasi ku ah iyo kuwo aan mahadnaqin iyo kuwo aan quduus ahayn iyo kuwo aan kalgacayl lahayn iyo kuwo aan heshiis doonaynin iyo kuwo wax hanta iyo kuwo aan iscelin karin iyo kuwo ba'an iyo kuwo aan wanaagga jeclayn iyo kuwo gacaliyayaal ah iyo kuwo haad ah iyo kuwo isla weyn iyo kuwo raaxaysi jecel intii ay ilaah jeclaan lahaayeen iyagu waxay haystaan u ekaanta cibaadaysiga laakiinse xooggiisay inkiraan kuwaas ka leexo waayo kuwaas waxaa ka mid ah kuwa guryaha gala oo ambiya naagaha caqliga la oo dembiyadu ku raran yihiin oo damacyada kala duwanu ay la tageen oo weligoodu wax baranaya laakiinse aan marnaba awoodin inay runta gartaan sida yannees iyo yambarees isu hortaageen muuse saas oo kaley kuwanuna runta isu hortaagaan waana niman maankoodu qarribmay oo xagga iimaankana laga nacay laakiinse hore uma socon doonaan waayo nacasnimadoodu bayaan bay dadka oo dhan u noqon doontaa sidii ay kuwaas toodiiba u noqotay waxtarka qorniinka quduuska ah laakiinse adigu waxaad raacday waxbariddayda iyo socodkayga iyo qasdigayga iyo rumaysadkayga iyo dulqaadashadayda iyo jacaylkayga iyo samirkayga iyo silacyadayda iyo xanuunsigayga waxyaalihii xumxumaa ee igu dhacay markaan antiyokh iyo ikoniyon iyo lustara joogay silacyadii badnaa ee aan u adkaystay oo kulligood rabbiga iga samata bixiyey runtii kulli inta doonaysa inay si cibaado leh ciise masiix ugu noolaadaan waa la silcin doonaa laakiinse dadka sharka leh iyo qaa'innadu aad iyo aad bay u sii xumaan doonaan iyagoo wax khiyaaneeya lana khiyaaneeyo laakiinse adigu ku sii soco waxyaalihii aad baratay oo aad hubsatay adigoo garanaya kuwii aad ka baratay tan iyo yaraantaadii waxaad garanaysay qorninka quduuska ah oo badbaadada kugu garansiin kara rumaysadka ciise masiix lagu rumaysto qornin kastaa wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada in ninka ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan